ishacyaacu tobka toddobaad oo ah xaas inayootan inacus yaa oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda wakhtigiisii waxaa yeruusaalem ku soo kacay rasiim oo ahaa boqorkii suuriya iyo feqax inac remaliya oo ahaa boqorkii dalka israa'iil inay la diriraan laakiinse way ka adkaan kari waayeen oo waxaa reer daa'uud loo soo sheegay war leh suuriya waxay xidhiidh la yeelatay reer efrayiim markaasaa qalbigiisii iyo qalbigii dadkiisuba waxay u ruxmadeen sida geelaha duurka dabayshu u ruxdo oo kale markaasaa rabbigu wuxuu ishacyaa ku yidhi adiga iyo wiilkaaga she'aar yaashuubba taga oo waxaad aaxaas uga hor tagtaan meeshuu biyomareenka balliga saree ku dhammaado kaasoo ku yaal waddada berrinka dharmaydhaha oo waxaad isaga ku tidhaahdaa digtoonow oo xasiloonow ha cabsan haana qalbi jabin labadan qori ee dabka ee qiiqaya aawadood ha ka welwelin cadhada kulul oo rasiin iyo suuriya iyo tan ina remalyaatoona suuriya iyo efrayiim iyo ina remalyaa waxay kuugu tashadeen tala xun oo waxay isku yidhaahdeen inakeena aynu dalka yuhuuda ku kacne oo dhibne aynuna jabsanno oo dhexdiisa boqor fadhiisinno kaasoo ah ina taabeel taas daraaddeed sayidka rabbigaa wuxuu leeyahay taladaasu hagaagi mayso mana ahaan doonto waayo suuriya madaxeedu waa dimashik oo dimashik madaxeeduna waa rasiin oo reer efragiimna waxay ku kala jajabi doonaan muddo ah shan iyo lixdan sannadood si aanay innaba dadu sii ahaan oo reer efrayiim madaxoodu waa samaariya oo samaariya madaxeeduna waa ina remaliya haddaad rumaysan weydaan sida xaqiiqda sinaba ma xoogaysan doontaan oo weliba rabbigu mar kaluu aaxaas la sii hadlay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ilaahaaga calaamaddu weydiisto oo waxaad ka weydiisataa meelaha hoose ama meelaha sare oo aaxaasna wuxuu yidhi anigu waxba weydiisan maayo oo rabbigana innaba jirabi maayo oo isna wuxuu yidhi reer daa'uudow bal haatan imaqla ma wax yar bay idinku tahay inaad dadka daalisaan oo weliba ilaahaygana miyaad daalinaysaan haddaba rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doona bal ogaada gabadh bigrada baa uuraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil oo magiciisana waxay u bixin doontaa cimaanuweel wuxuu cuni doonaa subag iyo malab ilaa uu aqoonsado inuu sharka diido oo wanaagga doorto waayo intaan yarku aqoonsan inuu diido sharka oo uu wanaagga doorto ayaa dalka aad labadiisa boqor karaahiyaysatoba laga tegi doonaa adiga iyo dadkaaga iyo reerka aabbahaaba waxaa rabbigu ku soo dejin doonaa wakhti aan idiin iman tan iyo waagii reer efrayiim ay dalka yuhuuda ka tageen oo kaasuna waa kii boqorka cashuur oo weliba maalintaas rabbigu wuxuu u soo fooryi doonaa duqsiyada jooga webiyada masar darabka ugu shisheeya iyo shinnida joogta dalka cashuur ooyana way iman doonaan oo kulligood waxay ku degi doonaan dooxooyinka cidlada iyo godadka dhagaxyada iyo geedaha qodxanta leh oo dhan iyo meelaha daaqsintaa oo dhan oo isla maalintaas ayaa rabbigu madaxa iyo xataa lugahabaa ku xiiri doonaa mandiil laga soo kiraystay webiga shadiisa taasoo ah boqorka cashuur waxayna baaba ka dhigi doontaa gadhka oo waxay maalintaas noqon doontaa in nin dhaqaalaysto sac ama laba laxaad oo caanaha tirada badan ee uu ka heli doono aawadood ayuu subag cuni doonaa waayo mid kasta oo dalka ku hadhayba wuxuu quudan doonaa subag iyo malab oo waxay maalintaas noqon doontaa in meel kasta oo ay ku yiileen kun geed oo canaba oo kun xabbadood oo lacag lagu qiimeeyo ay noqoto meelay ka soo baxaan yamaarug iyo qodxan oo waxaa halkaas lala iman doonaa fallaadho iyo qaansooyin maxaa yeelay dalka oo dhammu wuxuu noqon doonaa yamaarug iyo qodxan miidhan oo kulihii sabaradda lagu qodi jiray oo dhan innaba ma aad iman doontaan xaggooda waana cabsi aad ka qabtaan yamaarugga iyo qodxanta laakiinse waxay noqon doonaan meel dibida lagu sii daayo daaqaan iyo meel iduhu ku tuntaan